sab sacad sacabadaha loo tumo
bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha waxaa caawa idila socodsiin doona anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi qodobada aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dhegeystayaal taageero real madrid oo si bacan uga careysiiyey barcelona kadib fal layaab leh oo uu sameeyey kulanka caawa ka hor waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal xaaladda embebe oo warweyn laga soo saaray ka hor fiinaalka kooba dalare ee caawa ay ciyaari doonaan waxaa kaloo aad ku maqli doontaan tababaraha barcelona hansi felix oo dhaleeceeyay real madrid kadib eedeyntii garsooraha fiinaalka kooba dalareyga waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan manchester city oo sababtan awgeed koox walba oo premier leaga ka ciyaarta uga heli doonta lacag malaayiina qodobadaas iyo qodobo kale oo dhegeystayaal idiin qarinayo ayaa barnaamijka ku dhegeysan doontaan qaybihii hore ee barnaamijka ciyaaraha ee idaacadda beerula ee dhegeystayaal maqlaysaan barnaamijkana waxaad ka dhegeysanaysaan muujada f m dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis baladweynaha deegaanada hoos yimaada barnaamijkana waxaa farsameynaya cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi taageere kooxda real madrid ah ayaa qalgalgeliyey saaxadda kubadda cagta sbain kadib markii la suuray isaga oo xiran fanaanada ay ku qoran tahay barcelona tebes iyo faar waa tuugo fadhiintan adag oo si toos ah u tabaneysa kooxda ay xifaaltamaan ee barcelona madaxweynaha laliga ee ninka lagu magacaabay jafer tebes iyo nidaamka faar ayaa si deg deg ah ugu faaftay baraha bulshada taa oo sii kicisay xiisada ka hor fiinaalka kooba dalrey ee caawa dhexmaraya real madrid iyo barcelona ee magaalada sevilla fariintan taageeraha ayaa muujineysa niyojabka sii kordhaya ee qaar ka mid ah taageerayaasha real madrid kuwaas oo aaminsan in kooxdooda si aan cadaalad ahayn loola dhaqmo marka ay timaado go-aamada garsoorayaasha iyo maamulka horyaalka dareenkan ayaa sii xoogeystay kadib dhacdooyin dhowaan dhacay oo ay ka mid tahay muuqaal uu baahiyey kanaalka tv-ga ee kooxda real madrid ee loo soo gaabiyo r m t v ka oo si adag u dhaleeceeyay go-aanadii hore ee garsoore ricardo the burgos muuqaalkan ayaa sababay in the burgos uu ka dhex ooyo shir jaraa-id oo uu qabtay isaga oo ka sheekeynaya saameynta shaqsiyadeed ee ay ku reebtay dhaleeceynta markii xiisadu ceerka isku shareertay real madrid ayaa markii hore joojisay dhammaan howlaha saxaafadda ee kulanka ka hor oo ay ku jiraan shirarka jaraa-id iyo tababarada rasmiga ah taa oo dhalisay shakiyo ah inay ka baqaan ama ay ka baqaan ciyaarta fiinaalka si kastaba ha ahaatee kooxda ayaa markii dambe soo saartay bayaan ay ku caddeyneyso inaysan ka maqnayn kulanka iyagoo carabka ku adkeeyay inay ixtiraamayaan qiyaamka ciyaarta inkastoo ay dareemayaan cadaalad darro ka imaaneysa dhinaca garsoorka madaxweynaha laliga jafer tebis ayaa si cadah u dhaleeceeyay falcelidda real madrid isaga oo ku eedeeyay kooxda inay cabanayaan islamarkaana ay abuurayaan shirqool caalami ah oo ku saabsan go-aamada garsoorka tebis oo horey u sheegay inuu ka xishooday dacwadaha real madrid ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo sumcadda tartankan iyo garsoorayaashiisa dhanka kale dhinaca barcelona tababaraha kooxda hansi filik ayaa ku eedeeyay real madrid inay toddobaad kasta saameyn ku yeeshaan garsoorayaasha laliigaha taa oo uu sheegay inay dhaawacyo cadaaladda tartanka madaxweynaha barcelona ee joan labort ayaa sidoo kale dhaleeceeyay dhaqanka real madrid isagoo xusay in weerarada ay ku hayaan garsoorayaasha ay si taban u saameynayaan hogaanka ama hanaanka garsoorka ee horyaalka laliigaha
Sacab, sacab, sacab, sacab badan ha loo tumo.
bartu waa garoon buuqcadii ciyaaraha
Barbaartii la soo xulay, tartan loogu baaqay, bulshayahay rag iyo dumar.
bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
Sacab, sacab, sacab, sacab badan
qeybihii hore ee barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal maqlaysaan raadiyo maarka ayaa daaha ka qaaday in xidiga reer faranse ee imbebe uu caawa kursiga keedka kusoo bilaaban doono finaalka kooba delarey maadaama uu weli dareemayo dhaawacii canqowga ee dhowaan soo gaaray islamarkaana uusan si buuxda u bogsan imbebe ayaa seegay labadii kulan ee ugu dambeeyey ee laliigaha ee ciyaartay kooxdiisa si uu fursad uga helo soo kabasho laakiin wararka cusub waxay muujinayaan in caafimaadkiisa uusan weli gaarin heerkii la doonayey tababaraha real madrid carlo angelonti ayaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu embebe keedka dhigo kadibna haddii uu u baahdo inuu qeybta dambe ciyaarta keeno xidigan ayaa dhaawac soo gaaray intii lagu guda jiray ciyaartii jaamins liigaha ee ay real madrid la ciyaartay kooxda arsenal laba toddobaad ka hor waxaana tan iyo markaa loo ilaalinayay si taxadar leh finaalka kooba delarey oo caawa dhacaya ayaa la filayaa inuu noqdo mid aada u xiiso badan iyadoo la sugayo in imbebe uu saameyn ku yeelan doono ciyaarta haddii uu fursad u helo weli waxaad dhegeysaneysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ee idaacadda beerula muujada f m dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis isla wararka kulanka u dhexeeya barcelona iyo real madrid ayay ku guda jirnaa dhegeystayaal tababaraha barcelona hans filik ayaa si adag u dhaleelay kooxda real madrid kadib markii ay weerareen garsooraha finaalka koobada larey ricardo de burgos filik ayaa shirkiisa jaraa-ida ee jimcaha uu isticmaalay inuu difaaco garsoorayaasha isagoo sheegay in ciyaarta lagu ixtiraamo garsoorayaasha tababarihii hore ee bayer mulig ayaa si dadban ugu tilmaamay dhaqanka madrid isagoo yiri ma ahan ciyaar cadaalad ah in la dayaco ama la caayo garsoorayaasha real madrid ayaa khilaafka bilowday khamiistii markii ay baahiyeen muuqaal tv-ga naadigooda oo ay ku eedeynayaan garsooraha lagu magacaabo banakuja in uu janjeero ama uu u janjeero dhinaca barcelona muuqaalka ayaa soo bandhigay boqolkiiba guusha barcelona ee kulanka caawa markuu garsoorayo garsooraha lagu magacaabo bankuja taa oo keentay tuhn real madrid waxayna codsatay in la bedelo garsoorahan islamarkaana laga bedelo kulanka caawa inkastoo aysan si rasmi ah u hanjamin in ay ciyaarta ka baaqanayaan iyo in kale garsoorahan ayaa ka jawaabay eedeynta loo soo jeediyey isagoo sheegay in wiilkiisa lagu xadgudbay sababtaas awgeed uu muuqaalkan looga duubay tobabaraha barcelona ayaa yiri aniga ahaan waa ciyaar kubadda cagta waa in aan ilaalinaa dhammaan kuwa ka qeyb qaata ciyaarta taageerayaashu waxay doonayaan inay daawadaan ciyaartooyda iyo sida ay u ciyaarayaan garsoorayaashana waan u baahannahay waa in aan ilaalinaa oo daryeelnaa ma ahan ciyaar cadaalad ah in aan dayacno garsoorayaasha waana in la tusaa ixtiraam ayuu hadalkiisa kusoo koobay tobabaraha barcelona oo ku jiray shirkiisa jaraa-ida
bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
Sacab, sacab, sacab, sacab badan ha loo tumo.
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii duma bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii duma bilaabo
barnaamijka ciyaaraha ee idaacadda beerula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan qeybihiisii dhexe ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay dacwadda dheer ee sharciyeed ee manchester city iyo premier leaga ayaa laga yaabaa inay shan milyan ka hesho koox walba oo ka tirsan horyaalka sare haddii lagu waayo dembiyada lagu eedeeyay kooxda city kiiskan oo socday tan iyo bishii febraayo labada kun labaatan iyo saddexdii ayaa sababtay in labada dhinacba ay galaan qarashaad badan warbixinno ayaa sheegaya in bilaa sharci biilasha sharciyeed ee labada dhinac ay dhaafi karaan boqol milyan haddii manchester city lagu waayo dembiyada loo haysto waxaana la filayaa inay dalbadaan in si buuxda loo bixiyo dhammaan qarashaadkaas taasoo micnaheedu yahay in sagaal iyo tobanka kooxood ee horyaalka ka dhiila ay bixiyaan lacagtaasi sida uu xusan xeerka horyaalka qeybihii dhexe ayaad maqlaysaa dhegeystayaal ee barnaamijka ciyaaraha markaana waxaad kusoo dhawaataan fariin
sacab
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
inta haddii ha kaga gudubna fariintaasi waxaad ka maqlayseen idaacadda beerula xidiga barcelona ee rafinha ayaa si lama filaan ah qalbigiisa ugu furay taageerayaasha isagoo si daacad ah uga hadlay dalab cajiib ah oo uga yimid kooxda al-hilaal ee ka dhisa dalkaasi sacuudiga dalab noloshiisa si buuxda u bedeli lahayd ayuu diiday laacibkan dalabku wuxuu yimid xilli uu laacibka reer baraaziil la daala dhacayay dhibaato maskaxeed waxaana lacagta faraha badan ee loo soo bandhigay u muuqatay badbaado si kastaba ahaatee rafiinha wuxuu doortay dariiq kale midka riyada yurub iyo booskiisa xulka qaranka baraaziil taasoo dad badan ka yaabisay marka loo eego daacadnimada iyo hufnaanta uu muujiyey kooxda al-hilaal ayaa u soo bandhigtay rafiinha qandaraas gaaraya laba boqol oo milyan muddo afar sano ah taasoo u dhigan konton milyan sanadkii sidoo kalena kooxda sacuudiga ah ayaa barcelona ugu deeqday boqol toban iyo afar milyan si ay ula wareegaan laacibkan rafiinha wuxuu qirtay in haddii dalabkan uu helay xilli ciyaareedkii hore uu aqbali lahaa maadaama uu markaa ku jiray xaalad maskaxeed oo adag balse wuxuu xaqiijiyey inuu iska indha tiray lacagta una furay qalbigiisa riyooyinkiisa yurub iyo hamigiisa xulka baraaziil imaantinka tababare hansi filig iyo barnaamij nafsaani ah oo gaar ah ayaa dib u soo celiyey xasiloonidiisa taasoo ugu dambeyn ku qancisay inuu sii joogo kooxdiisa hadda uu ka tirsan yahay ee barcelona weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kooxda arsenaal ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarineyso dalab dhan konton iyo shan milyan toddobaatan iyo saddex milyan si ay u tijaabiso go-aanka barcelona ee ku saabsan sii haysashada daafaca midig ee lagu magacaabo guunde wargeyska lagu magacaabo the sun ayaa sheegay in arsenaal ay dooneyso inay xoojiso difaaceeda iyadoo dooneysa inay lasoo saxiixato gunde kaasoo door muhiim ah ka ciyaaray dadaalada barcelona ee halashada saddexda koob ee xil ciyaareedkan kunde ayaa heshiis kula jira barcelona ilaa labada kun labaatan iyo toddobada wuxuuna noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan difaaca kooxda barcelona xilli ciyaareedkan wuxuuna u sabtay konton iyo kow kulan dhammaan tartamada isagoo dhaliyey saddex gool kana caawiyey sideed kale si kastaba ha ahaatee dalab lacageed oo weyn oo loo soo bandhigay barcelona ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid soo jiita kooxda maadaama iibka gunde uu ka caawin karo hagaajinta xaaladda dhaqaale ee haatan haysata kooxda barcelona qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaa dhegeystayaal maqleysaan haddii aad soo qabto qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaa waxuu noqonayaa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda liverpool ninka lagu magacaabo alex mak laster ayaa si cada u sheegay inuusan qorsheyn inuu ka tago garoonka afil isagoo iska diiday wararka sheegaya in real madrid ay xiiseyneyso saxiixiisa wareysi uu siiyey anirahda majaalada lagu magacaabo t y c sports ayuu ku sheegay mark alexter waa ku faraxsanahay halkan liverpool waana hayaa waxaana u hayaa buu leeyahay ixtiraam weyn oo aan u qabo kooxda ma arko wax muhiim ah oo ku saabsan in lala hadlo kooxo kale xilligan mark alester ayaa si wanaagsan ugu bilowday waayihiisa liverpool tan iyo markii uu kooxda ku biiray isagoo bandhigyo heer sare ah ka sameeyey premier leaga wararka qaar ayaana tilmaamaya in real madrid ay u aragto beddelka tony cruz balse mark alester ayaa si cada u muujiyey inuu diiradda saarayo mustaqbalkiisa liverpool dhegeystayaal inta ay kusoo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha oo caawa idinla socodsiinaya anigu aa maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada cabdiqaadir cumar ibraahim nadaar ayuu ahaa inta barnaamijka mid lamida dib ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
sacab sacab sacabada harootu
sacab sacab sacab sacab badan ha mooto
kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada